bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa layahaa siyaad sheekh cumar sheekh daahir waxaan ahay afhayeenka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee saddexda gobol bay bakool iyo shabeellada hoose maanta halkan waxaan u imid inaan idiin soo gudbiyo ama aan u sheego ummadda koonfur galbeed soomaaliya xilkii aan u hayay inaan iska casilayo sababa jira awgood arrintaas ayaan horta shirka jaraa'id u qabtay iyadoo qoraalana waa idin siinaya haddii ilaahay idmo waxayna ka kooban tahay sida tan kadib markii aan noqday guddiga farsamada ee maamul samaynta koonfur galbeed soomaaliya muddo lix bilood ku dhowaad aan kasoo shaqaynaynay hawshaas haddana aan noqday musharaxii ugu horreeyey madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya oo runtii aan u arkayay markaas xaaladda jirtay awgeed inaan u tanaasulay ninkii la odhan jiray shariif xasan sheekh aadan oo ah madaxweynaha maanta koonfur galbeed soomaaliya kadib markii hadda muddo laba bilood iyo xoogaa aan shaqaynaynay waxaa ii soo baxday inaanan ku shaqayn karin duruufaha ka jira halkaas oo ay sababtay in madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya oo runtii violation ku sameeyey ama xadgudub dastuurka koonfur galbeed ee soomaaliya sidaas daraaddeed maadaama uu ku xadgudbay madaxweynaha dastuurka oo aan dhowr goorna kala taliyey oo uu ku sii adkaystay waxaan jeclaystay inaanan duruuftaas ku shaqayn karin oo aanan khiyaamin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan jeclaystay sababtaas awgeed inaan uga dego duruufaha aan sheegayan waxaa ka mid ah in madaxweynaha uu jabiyey qodobo ka mida dastuurka oo ahayd inuu soo xulo madaxweyne ku-xigeenada intuusan u gudbin golaha wasiirada si ay ogala taliyaan arrintaasi maadaama uu ka tallowsaday wuxuu yidhi maba samaynayo madaxweyne ku-xigeenna muddo lix bilood ah kadib waxaa jiray xildhibaanadii qaranka in la soo xulo muddo afartan iyo shan cisho ilaa laba bilood gudahooda arrintaasina sidaasoo kale wuu ka madax adeegay waxaa kaloo jirta shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya qaabka uu qaybiyey golaha wasiirada ee koonfur galbeed soomaaliya runtii dad badan kuma qanacsana qaar badan oo ka mid ah qowmiyaadka meesha joogana waxay u arkeen inuu waxyaabaha afcaasha uu sameeyey uu madaxa isu geliyey oo hadda colaad ay ka jirto halkaas waxaan kaloo idiin sheegayaa hawshii loo igmaday oo ahayd inuu maamulo koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan wuu ka gudbay wuxuuna mashquul ku noqday inuu rido dowladdii federaalka ahayd ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa cabdiweli sheekh axmed haddana wuxuu mashquul ku yahay inuu faragelin toosa ku hayo xukuumadda cusub ee cumar cabdirashiid sidaas daraaddeed sida aad la socotaan shariif xasan sheekh aadan waa nin ku caanbaxay muddadii tobanka sana oo siyaasadda soomaaliya ku jiray inuu soo riday saddex ra-iisul wasaare guddoomiyihii hore ee baarlamanka aadan madoobe uu ka tuuray isaga oo mar walba eegaya maslaxaddiisa khaaska ah oon eegayn maslaxadda ummadda soomaaliyeed sidaas awgeed ninkaas oo taariikhdiisa ay macruuf tahay oo qof kasta oo soomaaliya uu garan karo ayaan u khaldannay waxaan ka codsanayaa inay cafiyaan ummadda koonfur galbeed soomaaliya anigoo ka mid ahaa dadkii u sahlay in uu xukunkaas gacanta ku dhigo hase yeeshee waxaan sheegayaa maanta oo taarikhdu ay tahay shan iyo tobanka bisha janawary in aan raalli ka ahay in maamul uu ka jiro koonfur galbeed soomaaliya maamulkaasna uu hor u socdo hase yeeshee shariif xasan sheekh aadan uusan ku habboonayn maadaama uu maadaama uu jabiyey dastuurkii u dhibnaa koonfur galbeed soomaaliya uusan astaahilin uu sii hogaamiyo inuu iska casila ayaan u soo jeedinayaa waxaan kaloo u sheegayaa ummadda koonfur galbeed soomaaliya inay xaq u leedahay inay la xisaabtamaan haddii ay yihiin oday dhaqameedyada iyo golihiisa wasiiradaba sidaas daraaddeed maamulku inuu socda raalli baan ka nahay hase yeeshee shariif xasan sheekh aadan waa inuu ka degaa maamulkaasi maadaama uusan sii wadi karin oo labadii bilood u horreeyey uu ku bilaabay musuq maasuq iyo keligiis taliyannimo arrintaas maanta soomaaliya gudaheeda kama shaqaynayso in qof keligiis uu taliyannimo oo dictatornimo ah uu bannaanka la soo istaago isagoo ka gudbay shuruucdii u qornayd koonfur galbeed soomaaliya sidaas daraaddeed waxaan ka codsanayaa mar labaad dadka dhegaysanaya gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee ku nool koonfur galbeed inay la xisaabtamaan ninkaa odaga ah khiyaarka ah ay meel iska dhigaan xukunkoodan ay wataan wax dagaal iyo rabshadna ayan samaynin si nabadgelyo ah ay magaranaysaa ninkaa odaga bannaanka isaga mariyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa ka mid ah number one waxay ahayd intuusan wasiirada dhisin inuu madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad soo saaro absolutely wuu diiday inuu soo saaro si uu keligii meesha oga shaqeeyo uusan madax ku-xigeen u samayn dastuurka waxaa ku qoran madaxweyne ku-xigeen koowaad iyo ka labaad wuu ka booday waxaa kaloo ku qoran in afartan iyo shan cisho ilaa laba bilood gudahood baarlamaanka lasoo xulo arrintaasna markaan kala weydiiyey dhowr goor wuxuu igu yidhi ma raba ilaa xataa lix bilood soo socota in aan arrintaasi fara saaro marka gabala shaqeynaya waa kala hadlaya arrintaas dhowr goor marka uu ka madax adeega wuxuu yidhi meeshaan anaa mas-uulka waxaan rabaan samaynaya marka taan aan diidanaya waxaa weeye waxaan rabaan samaynayaa maanta soomaaliya kama shaqaynayso ma adeer isku dhac ma jiro wax shaksi oo isku dhac dhexdeena ma jiraan waxaan ahaa ninkii u tanaasulay madaxweynenimada waxaan ahaa ninkii ugu horreeyey ee shucuubta koonfur galbeed ay u hanweynaayeen hase yeeshee anigoo markaa dareemayo inuu igaga habboonaa waqtilxaadirka maadaama uu iga da'weynaa maadaama islahaa uu sanad bixin karaa hase yeeshee nasiib daro arrintii ayada ahayd bilcagsi buu kaga shaqeeyey wanaaggii ixsaanka aan u sameeyeyna aniga shaksi ahaan iska dhaafay ummaddii oo dhan buu ku xadgudbay dastuurkeedu ku xadgudbay taasaan ka hadlaya aniga shaksiyan wax dhex yaallaa ma jiraan ani shariif xasan